إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay weerar shalay ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weeraro xalay ka fuliyey qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah hiiraan iyo jubbooyinka mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay kelimad uu jeedinayo amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoo sidoo kale mu'asasadu soo bandhigtay raggii weeraray xerada ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin mandabey oo ka tirsan waddanka kenya mid ka mid a dadka shacabka ah ee ku dhaawacmay weerar diyaaradaha maraykanku ay ku qaadeen xaruntii idaacadda alfurqaan ee kunya barow ayaa ka sheekeeyay sida ay wax u soo gaareen idaacadda alfurqaan ayaa xalay baahisay qayb ka mid ah barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq oo looga hadlay fasahaadka iyo dhaqan xumida bulsho ee ka jirta muqdisho sarkaal iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin itniin ah labaatanka bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol labaiyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay weerar shalay ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dhimashada askarta dowladda ayaa gaartay afar dhaawacyaduna waa shan markii qaraxyo lala eegtay mid ka mid a kontaroolada laga soo galo gudaha degmada balcad ee shabeellaha dhexe sidoo kale weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda waxaana ka mid ah hadaafow oo ahaa taliyaha ciidamada militariga degmada balcad sidoo kale qaraxyadaasi waxaa ku dhaawacmay cali dheere oo ahaa taliyaha nabad sugidda degmada balcad ee shabeellaha dhexe mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin dhanka kale muqdisho shalay waxaa ka dhacay dilal qorshaysan oo loo geystay sarkaal iyo askar ka tirsan dowladda federaalka suuqbacaad waxaa lagu toogtay cali cadaani oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka minishiibiyada ee dowladda federaalka halka biyodega xareedna lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidanka sirdoonka dowladda federaalka waxaana lagu kala magacaabi jiray ismaaciil cabduqaadir iyo zakariya cabdinuur haddaan eegno wilaayaadka hiiraan iyo jubbooyinka xalay waxaa ka dhacay dagaallo ka dhana ciidamada soomaalida iyo kuwa shisheeye hiiraan haddaan ku holmarno waxaa xalay la weeraray saldhig ciidamada soomaalida ah ay ku leeyihiin dhanka galbeed ee beled weyn dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerareen saldhigyada ciidamada kenya ee kulbiyow iyo cabdalla biroole mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay kelimad uu jeedinayo amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin kelimada oo soconaysa wax ku dhow afartan daqiiqo ayuu amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubeydah waxa uu kaga hadlayaa weerarkii sanad ka hor ka dhacay xerada ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin mandabey oo ka tirsan gudaha kenya kelimada ayaa loogu magacdaray wa ina jundana lahum lghaalibuun waxaana uu amiirku ku dheeraaday waxaa ku kalifay inay weeraraan xeradaasi qaybaha dambe ee kelimadan waxa uu amiirku la hadlayaa oo uu la dardaarmayaa ragga fuuliyey weerarkan ee ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin mar qura ayaa wejiyadooda laga dareemayaa farxad markii loo sheegay inay ku wajahan yihiin mandabey waxaad u socotaan waa xerada maraykanka uu ku leeyahay kenya gudaheed allahu akbar xerada markaad tagtaan waxaa weeye shaqada aad u xilsaarantihiin oo muslimiinta maanta idinka sugaan ood qabanaysaan xerada ka qabanaysaan waa inaad ciidamada maraykanka ee meesha jooga ad laysaan dhaawacoodana waa inaad dhaawac tirtaan shaqada meesha laga qabanayo waa in qalabka meesha yaallo inaad burburisaan oo aad dab qabadsiisaan diyaaradaha meesha yaallaa badan diyaaradahaasi koow ahdaafta ugu muhiimsan inaad ka dhigataan marka diyaaradahaasi holcooda reerlaambo inay arkaan waa annaga holcooda moogta waxa hadhow kaamirada alkataban ka fiirin doonaa kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin macluumaad dheeraad ah oo kelimadaasi ay xambaarsan tahay waxaan kusoo gudbin doonaa warka duhur insha allah mid ka mid a dadkii ku dhaawacmay weerarkii maraykanku uu ku qaaday xaruntii idaacadda alfurqaan ee kuinbarow ayaa ka sheekeeya sida ay wax u dhaceen guri martida loogu talagalay oo ka ag dhow xarunta idaacadda ayaa waxaa soo gaaray waxyeello daran waxaana halkaasi ku dhaawacmay saddex qofood dadkaasi ayaa ahaa dad shacab ah oo ku sugnaa guriga martida oo ay ku nastaan dadka musaafiriinta ah mid ka mid a dadkii guriga ku sugnaa ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus nin kale oo ka badbaaday weerarka ayaa ka sheekeeyey siday wax u gaareen isagoo beeniyey inay ka tirsan yihiin al-shabaab magacayga cismaan guudiye xuseen ayaa la yidhaahdaa guriga martida annagoo joogno salaaddii maqhrab u taagan aniga ayaa imaam ahaayey salaadda sujuudda markaan ka soo kacay ayaa qarax dhacay qaraxii asagahay kii hore ilaahay baana gudbiyey kii labaad annagoo weli salaaddii sidii u taagan ayaa firarkii noo imaaday anay garabka bidaxda iga soo bilaabatay wadaadkii abti ahay oo asagana sujuudsan ayay tii aniga i martay asagana daba martay oo waxay ugu dhacday madaxa adinkana waa ka gaartay oo waa ugu dhacday aadu u liitaa allaha caafiyo marka waa ka alxamdulilah aniga garabka gacanta bidaxda ee dhudhunkeedii ayaa fuqay lafta bannaanka i taallaa garabka korona firir ayaa iiga jiro asagana dhinaca kale ka soo kuustay sidaas ayay ani waxay ii gaareen qarax oo diyaarad soo tuurtayuu ahay duqayn haa qoladan gaalada ay soo tuurtayuu ahaa marka alxamdulilah alxamdulilah wax qornaa bay ahaayeen salaada maqhrib bay ahayd salaada maqhrib ayay ahayd anaa imaam ahaa oo tukanaya oo tukushinaya ana sujuuddan ka soo kacay asna sujuuddu iiga dambeeyey istaagidan istaagayay garab iiga bilaabatay dhudhunko tii aniga i martay ayaa asagana soo sujuudsan u tagtay marka alxamdulilah sidaasay wax noo gaareen guriga martidaan joognay annaga guriga martidaan joognay dad masaafur ah oo iska socdo saakuu xaggiisa ka imaadayaan ahayn marka sidaas maya guri ciidan maha waa guri shacab oo marti nin ku sadaqaystay oo ummadaas wixii masaafur ay yimaadaan oo iska seexdaan waaye meel hadda ciidan ka dhawaayba ma ahaynba idaacadda alfurqaan ayaa xalay baahisay qayb ka mid ah silsilada barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq oo looga hadlayo fasahaadka ka jira goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha waxaana habeenadan socday qayba looga hadlayay dhaqan xumada ka taagan muqdisho waa kan cabdulahi yaasiin jaamac muqdisho waxaa markii hore laga heli jiray qamriga asalka ah iyo midka calaqa la yidhaahdo ee gudaha dalka lagu farsameeyo xashiishka shiishadda qaadka sigaarka iyo waxyaabo kale hase ahaatee weeyadan dhexe waxaa lagu soo kordhiyey maandooriye la yidhaahdo taabuug oo ah tubaako kiishad yar ku jirta oo canka lagu laabayo tubaakada farsamaysan waxaa isticmaala dhallinyarada gaar ahaana gabdhaha haddii ay yihiin kuwa meelaha anshaxumada lagu sameeyo aada iyo haddii ay yihiin kuwa iskuullada amaba jaamacadaha dhigta nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag waxa uu sheegayaa in arrintaani ay tahay qayb ka mid ah duulaanka diinta dalka iyo dadka lagu soo qaaday
hoteeladii maaragtay waxaa lagu taxay xeebaha lagu taxay oo xeebta muqdisho etaa hoteeladaas wax kale laguma sameeyo akhlaaq xumada nucu walba lagu sameeya hadday lugaa tahay hadday sina kala tahay hadday doroga tahay waxaasoo dhan baa lagu sameeyaa marka gaaladu waxay taargad ka saartay marka hore dadka inay akhlaaqda ka disho hadday akhlaaqda ka disho hadda dadaan akhlaaqda ahayni gaaladii iska difaaci mahayaan anshaxumay ba ku dhex jiraan waa qamraysan yihiin waa dorogaysan yihiin maaragtay duulaankii kale oo xabadda aha ma geli karaan kii afka aha ma geli karaan maaragtay waxa dal lagu qabsadaa muslina oo lagu baaba'sha akhlaaq xumada haddee leekuurnay ugu weyn jawaahir baarqabo waxay ka mid tahay qurbajoogta dalka ku soo laabtay ee ku eedaysan in iyagu ay yihiin macallinka dhigayo xumaanta hase ahaatee waxa ay sheegataa in waxyaabaha qaar ay ka soo horjeedo waxayna ku magacaaban tahay guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir waxay sheegaysaa in maandooriyahan taabuugga la yidhahdo markii ugu horreysay dalka ay ku arkeen laba kun lix iyo tobankii waxyaabaha marka aan ka hadalna waxay ahayd dhacdadan annaga labadii kun lix iyo tobankii ayaan hay-adda s w d c iyo annagu ayaan baaritaan la samaynayo waxay ku soo ogaatay hay-adda khatartan inay jirto markaynala wadaagtana waxaan ku qabannay isla hoolka maanta shirka uu ka dhacay markaasna waxaan arkaynaa khatar soo socoto inay tahay iyadoo markaas aan ogaanay in la iibinaayo oo iyadii lasoo qaaday ee lasoo bandhigay waxay noqotay marka in aan arrintii si toosa loo wajihin laakiin hadda ay baahday magaalada muqdisho markaas hal degmo keliyaa laga heli karay laakiin maanta toddobiiyo tobanka degmo in degmooyinka inta badan laga heli karo waxaa jira xarumo anshaxumo oo gabdhaha qaar la geeyo kadibna inay ka baxaan loo diido kuwaas oo qaab xoog ah intii la doono lagu haysanayo jawaahir baarqab waxay ka warramaysaa qaabka habluhu ku tagaan goobahan qarsoodiga ah waxaa kaloo jiro guryo ay dad degan yihiin oo gabdhaha hostage ahaan loogu keenayo waxaa laii sheegay guri hadda aan ku raad joogno anu mar raba hadda inaan hor dhaco waxaa jira guriga guryahaas waa raadinaynaa marka aan helnona waxaan rabnaa inaan sharciga hor keenno qofkan waxaa wadaaya ama balwad ama waxbaa wax wadaaya laakiin dad intay baxaan dadka soo afduubanaya ma aha taas ma aha dadkan waxyaabihii ay rabeen meeshii ka helayan ay imaanayaan qayb ka mid a maandooriyaha oo konteenare ku jiro ayaa laga keenaa dibadaha waxaana laga soo dejiyaa dekadda magaalada muqdisho si aan qarsoodi ahayn ayaa loo dejiyaa maandooriyaha dowladda federaalka huna waxay ka qaadataa canshuur tiro badan cabdiraxmaan diinaar oo horey usoo noqday wasiir afhayeen iyo safiir intaba wuxuu ka mid yahay dadka xogogaalka u ah maandooriyahan dalka lagu soo daabulayo dowladda federaalka huna qarashka badan ay ka helayso waxaa arkaysaa xitaa waxyaabaha khatarta in dalku uu arrintaas ay xaalad emergency wax la yidhahdo adduunka waxaa la yidhahdaa xaaladaha degdega waxa ugu nasiib darro badan oo macallimiinta qaarkood ay noo sheegeen in xitaa gabdhaha ay isticmaalaan gabdhaha jaamacadaha dhigta ay isticmaalaan oo waxaa la fiiriyey musqulaha ay isticmaalaan gabdhaha jaamacadaha dhigto waxaa ka buuxataa buug waxaa kaloo noo sheegay inuu si caadiga u yimaado hadda waa xaqiijinaynaa laakiin waxaa noo sheegay konteynar oo taabua in uu ku xadhaysan yahay meesha la yidhaahdo dekada oo la rabo in laga canshuuro qamriga asalka ah ayaa lagu keenaa dooma aan qarsoodi ahayn waxaana lagu iibiyaa caasimadda soomaaliya sida ay sheegayso jawaahir baarqab waxaa doomo lagu keenaa qamriga waxaa magaalada gudaheeda lagu kariyaa calaqaa lagu kariyaa intooduba waxay sababaan in qofkan noloshiisa waxweyn ay ka qaldamaan hadday hooyadii ka hortimaado hadday walaashii tahay midnaba u garanay hadday la dhalato uusan aqoonin waayo qofkan olredy maandooriyaa layidhi qalbiyan wuu u maqan yahay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho waxaa ku yaala xarumo lagu farsameeyo qamriga macmalka ah sidoo kalena waxaa guryo magaalada ku yaala lagu beeraa maandooriyaha xashiishka sidaad ujeedaan xaruntan maanta aan wada joogno ama idinkaga muuqata boorkeeda albaabka laga soo gelayo waxaa ku dhegan inay tahay xarun farsamo oo bajaajta loogu adeego laakiin kafar ay ahayd waxaa loogu isticmaalayay in lagu diyaariyo muqaadaraadka ama maandooriyaha waxayna ahayd xarun looga iibgeeyo ama looga daabulo nawaaxiga caasimadda iyo degmooyin kale gobolka banaadir meel looga iibgeeyo ayay ahayd muqaadaraadka doctor xanaaf cabdishaqaadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa sheegaya in dadka maandooriyaha isticmaalaa ay xoolaha oo kala noqonayaan wuxuu intaasi ku darin dadka iminka maandooriyaha isticmaalaya ay ku jiraan lafdhabartii bulshada gaar ahaana bahdii waxbaratay waana meesha ugu daran ee la iska toogto muhiimna ay tahay inay ummadda soomaaliyeed ku baraarugto ka warrama maanta haddii maaragtay lahaayo ardadii jaamacaadka iyo kuwii waxbaranayay iyo kuwii hantilaaasha ay dhaleen oo maanta jidadka jiijiifay laga soo qaadaya iyagoo daraagi qabay ayagoo aan iska warqabin iska daa wax kaleete booliskii kuwii sheeganaya inay ka coodubilaysanayaan ay soo aruurinayaan waxaa is leedahay dadku meesha u socdaa markaa fiirisid waxaa is leedahay wax u dhiman ummaddan haba yaraatay ma jiro dhinaca kale markaa ka fiirsidne waxaan waa waxa la ballaangareeyey oo la qorsheeyey oo loogu talagalay ummad intay damiir iyo leedahay akhlaaq leedahay waxay ixtiraamta leedahay oo diin ay leedahay ummadda lama gumaysan karo wax lagama qabsan karo hadafka iyo taargetka la leeyahay ee waxaan loo baabiinaya ee daraagiska loo keenayo ee qurbajooga loo keenayo ee loo ansixinayo ee shuruucda loogu sameynayo ee loo doodayo taargetka ugu dambeya waxay tahay ummaddan in akhlaaqda laga baabi'iyo haddaba dadka muslimiinta ah teeba u daran in boqolaal kun oo askari loo keeno oo la xasuuqo iyo in akhlaaqda lagala diriiro amaba laga burburiyo nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag ayaa su-aashaas ka jawaabaya haddii la dilo oo xabad la dhaco dadka qaar baa cararhaya oo fakanhaya xabaddii ka fakanhaya oo badbaadahaya oo khatar looma dhintee meleg baa loo dhintaa laakiin akhlaaqda haddii laga dilo qofna fikan maya saasay ku la'deenoo ku baaba'een qof ka fakanhaya ma jira akhlaaq xumad ma garata waa laysku dadanhayaa haddaan maaragtay laga hortegin waa la sii siyaadaya hadba kuwa hor lahagelahaya jiilkii soo kacaba akhlaaq xumadaasuu gelahaya marka dadkii iyo dalkii saasay ugu dhammaanaysa warkii oo dhegeystayaal saaki aad kala socoteen idaacadda alfurqaanna waa naga inta